qala النaظimu raximah اllah fasl fi dikri النubuwa wa min caظiimi minati الsalaami wa luطfihi bisaa'ir اlأnaami an arshada اlkhalqa ilى اlwusuuli mubayina lilxaqi biالrasuuli washarطu man ukrima bالnubuwa xuriyaة dukuraة kaquwة wla tunaalu rutbaة الnubuwa bilkasbi wالtahdiibi wاlfutuwa laakinaha fadl min almowla alajal liman yashaa min khalqihi ila alajal walam tazal fima mada alanbaau min fadlihi taأtii liman yashaau xataa ataa bilkhatami aladii khatm bihi waaclaana cla kuli اlumam fasl fi bacdi khasaa'is الnabiyi اlkariim nabiyina muxamadi slى اllahu عalayh waslm qala الnaadim wakhasahu bidaka kalmaqaami wabachihi lisaa'iri اlأnaami wamucjizi اlqur'aani kalmicraaji xaqa bilaa maynin walacwijaajin fakam xabaahu rabuhu wafadalah wakhasahu subxaanahu wakhawalah wamucjizaatu khatami اlanbaa'i kahiiraة tajilu can ixsaa'i minha kalaamu اllahi mucjiz اlwaraa kada nshiqaaqu اlbadri min gayri imtiraa وأfضل الcاalم min غyri امtirا نabyuna الmabcuuث fي أm الqurى وبعdah الأfضل أhل العزم fالرسل ثma الأنbyاء bاljزm بsم الlah الرحمن الرحيم الحamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlah slى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وsلم أmا bعd الbاb الkhamiس fي dikr النbوة waa baabkii شhanaad ee ka mid ahaa lixda baab ee kitaabku uu ka koobnaa waxaanu ka waramayaa nubuwada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala khasaa'istii nebi moxamed uu ku karaameeyey wax ka mid ah ayuu ku tilmaamayaa qaala annaadimu raximah اllah wa min cadiimi minati الsalaami wa luطfihi bisaa'iri اlأnaami waxa u ihi sheekhu wa min cadiimi minati الsalaam allaha salaamka ah ee magaciisu assalaam u yahay nicmada uu ku galladaystay ee weyn addoommadiisa waxa ka mid ah iyo wa luطfihi ilaaha salaamihi naxariista uu u naxariistay bisaa'iri اlanaam khalqiga dhammaantood raxmadda uu u naxariistay waxaa ka mid ah hee an arshada alkhalqa inuu khalqiga ku hanuuniyey ila alwusuul inay gaadhaan macrifadiisa iyo cibaadadiisa oo macnaha uu u caddeeyey mubayinan xaal uu ugu caddaynayo alla lilxaqi xaqa birasuuli rasuulka uu soo diray uu ugu caddaynayo waxa uu sheekhu labadan beyd ku sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada weyn ee uu addoommadiisa ku galladaystay iyo naxariista uu naxariistay inay ka mid tahay xaqa uu ugu caddeeyey rususha uu soo diray waxyigana uu ku soo dejiyey assalaam waa magac ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii ku lahaa saxaabada laa taquulu assalaamu cala allah faina allaha huwa asalaam ha odhanina assalaamu cala allah waayo ilaahay isagaa assalaam salaamna waa kii ka nabad galay naqsi iyo xumaan oo dhan ee ceeb iyo nuqsaan aan lahayn marka assalaam waa ismi asmaada ilaahay ka mid ah waxa uu sheekhu yidhi markaa wa min cadiimi minati salaam ilaaha salaam ah nicmadiisa weyn waxaa ka mida iyo wa ludfihi naxariistiisa rasuulkaa dee uu soo diray taana ilaahay kitaabkiisa waa ku sheegay jalla sha'nuh oo rabbi waxau yihi laqad mana allahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula ilaahay muminiinta waxa uu ku galladaystay nicmo iyo manno aada iyo aada u weyn markii uu rasuul dhexdooda ka soo saaray dee kitaabkiiyo sunnada baraya marka yacni nicmada irsaalu rasuul waa acdamu minna yacni nicmo ilaahay addoommadiisa ku galladaystay ta ugu weyn ee ugu qiimaha badan weeyi waayo waatay ku kala garteen xaqa iyo baatilka towxiidka iyo shirkiga irshaadkanna waa hidaayadii hidaayat اlbayaan waاdalaalah laakiin tii towfiiqda ma aha oo dee khalqigii taa way ku kala baydhayaan oo qaar la waafajiyo oo waddadii hanuunka intay maraan dee ku hagaaga iyo qaar iyagoo arkaya dee ogaanu dhinac maraba labadaba way yeelanayaan oo dee jannada iyo naartaba waxa loo abuuray dee in qolo walba halkay u tabcatay u shaqaysato ay gasho fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir marka laakiin waa loo caddeeyey an arshada alkhalqa ila alwusuul oo ilaahay labada wadaba waa u caddeeyey qofkuna ikhtiyaarkiisu labada ku kala dooranaya wa min cadiimi minnati salaam allaha salaam ah nicmadiisa weyn ee uu addoommadiisa ku galladaystay waxa ka mid ah wa ludfi minnana waxaa la yidhaahdaa waxaan mukaafa'a lagaaga doonayn waxa inta lagu siiyo weliba adiga wax abaalmarin ama mukaafa'ana aan lagaaga dalbayn dee ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadu inagu galladaystay mukaafa'a inagaga dooni maayo marka waa min cadiimi minnati salaam allaha salaamka ah ee xumaan iyo naqsi oo dhan ka nabadgalay minnadiisa iyo nicmadiisa weyn waxa ka mid ah iyo wa ludfihi naxariistiisa bisaa'iri alanaam khalqiga oo dhan uu u naxariistay saa'irna waa bimacna aljamiic waxaa ka mid ah nicmadiisaa weyn iyo raxmaddiisaa ballaadhan hee an arshada alkhalqa inuu khalqigii ku hanuuniyuu macnaha tusay ila alwusuul yacnii inay gaadhis ay gaadhaan ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifadiisii iyo cibaadadiisii macnaha wuxuu u caddeeyey dee dariiqii ay ilaahay ku garan lahaayeen kuna caabudi lahaayeen ay kaga cabsoon lahaayeen mubayinan xaalu u caddaynayo rabbi lilxaqi xaqa uu addoommadiisa u caddaynayo birasuuli rasuulku u soo dirayna uu ugu caddaynayo oo dee rasuulkii ayaa aayaadkii cadcaddaa ee loo soo dhiibay dadka soo gaadhsiiyey nin raacay iyo nin ka baydhayba waxa uu sheekhu yidhi wa shardu man ukrima binubuwa xuriyatun dukuuratun ka quwa halkanna wuxuu ka galay yacnii nubuwadaas nicmada ilaahay addoommadiisa ku galladaysanaya ah shuruuddeeda yaa nebi noqda muwaasafaadka nubuwada maxaa ka mid ah waxa uu sheekhu yidhi wa shardu man mid shardigiisu kaasoo ukrima lagu karaameeye binubuwati nebinimo lagu karaameeyey in samada looga waxyoodo shardigiisu hee xoriyatun xoriyo weeyi addoon nebi ma noqdo waayo addoonka waa la leeyahay sida xoolaha loogu tashadee loogu tasarufo ayaa loogu tashanaya loogu tasarufaya waa la iibinaya waa la soo iibsanaya waa la amraya waxbaa loo diidaya darajada nubuwaduna taa way ka sarraysaa idan waxaa nebi noqda qof xor ah dukuuratun wa dukuuratun iyo labnimo yacnii lab rag inuu yahay oo dhadig aanu ahayn yacnii dumarku rusul iyo ambiye ma noqdaan oo lagama soo diro rasuul waa rag uun ilaahay baa yidhi jalla sha'nu wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim adigoo hortaa maanaan dirin nebi allow ilaa rag aanu u waxyoonana mooye wax kale ilaa rijaalan idan rusushu rag bay ahaayeen ee dumar lama soo diri jirin waayo dee dumarku waa naaqisaat alcaqli waaddiin oo nuqsaan baa lagu tilmaamay diintooda iyo caqligoodaba nebiguna waxa uu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a sida xadiidka nebigu ku ansaxay qolo ma liibaanto taladooda dumar u dhiibtay marka haddii tii adduunyada haddii loo dhiibto aan lagu liibaanayn tii aakhiree diintuna dee kaba sii awlaysan oo ka sii mudan markaa dumar inay xil iyo wilaayo qabtaan yacni mansibkooda iyo meeshooda munaasabka ku ah ma aha midda kale duruufta iyo axwaasha la soo darsaysa dee dumarku way tiro badantahay gabadhii way umula yacni uur bay qaadaysaa ilmihii way umulaysaa muddaa soo maraysa xaalatu nifaas xataa soom iyo salaatoon iyo cibaadatoona aanay samaynayno ay mamnuuc ka tahay caadadii baa ku dhacaysa bishiiba yacni mar yacni axwaal badan xaalat alxayd xaalat alnifaas xaalat alxaml xaalat alwadci yacni qof mar uur qaadaysa mar umulaysa mar caada u imanayso mar nifaas ku jirta dee xil adduunye iyo mid aakhiro midna ma qaadi karto ka quwa sida xoog iyo awoodda loogu shardiya ay kamaa tushtaradu alquwa sida nubuwada xoog iyo awood iyo kartina loogu shardiyo halkaa quwada wuxuu uga jeedaa ilaahay xikmaddiisu waxay keensanaysaa yacnii qofka uu ilaahay u waxyoonaye xilka ummadda uu saarayo inuu noqdo qof awooddiisa jidh ahaaneed iyo tiisa caqliba ay dhisantaho ay dhammaystiran tahay oo macnaha qof afla oon hadli karayn indhala oon waxba arkayn dhagala oon waxba maqlayn yacnii waaxihiisa ama xubnihiisa qaar ka maqan yihiin yacnii awooddiisa jidh ahaaneed ay daciif tahay dee suurtagal ma aha xilka nebinimada inuu qaado laydhaa ummad dhan baa lagu diray marka shuruudda waxaa ka mid ah alquwa alquwa albadaniya waalcaqliya jidh ahaan iyo caqli ahaanba inuu u dhammaystiran yuhuu awood iyo karti u leeyihi waayo mas-uuliyadda nebinimadu ma sahlane way culus tahay waxyiga lagu soo dejinayaa ma sahlane waa culus yahay idan waxaa iska xajin karaa qof caqli ahaan iyo jidh ahaanba u dhammaystiran una dhisan awood iyo kartina u leh sidaa darteed ayaa sheekhu yidhi ka quwa ey kamaa tushtaradu alquwa sida awoodda iyo kartida loogu shardiyo si uu xilka nebinimada iyo risaalada u gudan karo wa shardu man mid shardigiisa kaasoo ukrimo lagu karaameeye binubuwati nebinimo lagu karaameeye xuriyatun weeyi waa khabarkii waa shardudoo mubtada ah waa inuu xor yahay addoon nebi lagama dhigo dukuuratun wa dukuura labnimo weeyi lab inuu yaho dhadig aanu ahayn dumar nebi lagama dhigo ka quwatin ay kamaa tushtaradu alquwa sida xoogga iyo kartida iyo awooddana loogu shardiyo oo jidh ahaan waa inuu awood iyo karti u leeyuhu u dhisan yahay indha qabo lixdiisa laxaadba ay u dhammaystiran yihiinoo awooddiisa iyo jawaarixdiisa iyo laxaadkiisu uu taam yahay caqligiisu uu taam yahay ka quwa sida awoodda iyo kartidana loogu shardiyo walaa tunaalu laguma gaadho rutbatu nubuwa nebinimada derajadeeda laguma gaadho bilkasbi kasab yacnii wax lagu kasbado camal iyo cibaade iyo dadaal badan ma aha oo sida falaasifadu ay qabaan la odhan maayo dee haddaad cibaado badan iyo dadaal badan aada samayso nebinimo waad iska gaadhi kartaa nebinimo dadaal laguma gaadho haddii kale dee nin walba wuxuu odhan lahaa ay waan dadaalayo cibaadadaan libinlaabaya si aan nebi u noqdo walaa tunaalu laguma gaadho rutbatu nubuwa nebinimada derajadeeda laguma gaadho bilkasbi kasbasho la kasbado oo camal iyo cibaado badan iyo dadaal lagu helo watahdiibi iyo hufid nafta la hufo oo la taskiyeeyo tahdiibkuna waa taskiyatu lanfus naftaadii inaad hufto ood hagaajiso ood waxa weeyaan ka daahiriso xumaanta akhlaaqiyaadka wanaagsan aad barto ood ku barbaariso yacni tahdiib nafta oo la hufoo la hagaajiyana nebinimo laguma gaadho waalfutuwa ay ilkaram waashajaaca deeqsinimo iyo geesinimona laguma gaadho oo nimbe ninku ka deeqsan yihi wuu ka geesinimo badan yahay dee nebinimada ugama dhowaa waxau halkana sheekhu ku tilmaamayaa madhabka falaasifada iyo bacdu ahlilbidac ay qabaan ee ah in nebinimada la kasban karo inuu yahay madhab baatilah oo nebinimadu wax la kasbado oo dadaal iyo juhdi iyo cibaado iyo camal badan lagu helo inaanay ahayn waxa uu sheekhu yidhi laakinahaa ha yeeshee nubuwadu fadlun waa deeq min almowlaa allaha mowlehee arrimaha addoommadiisa tawaliya xaggiisa ka timaada allahaasoo alajalli weynaan badan oo liman cidna uu siiyo rabbigaasi yashaawu uu doono oo min khalqihi khalqigiisa ka mid a ila alajal ilaa muddada ay ka dhimanayaane mowdkooga waxa uu sheekhu tilmaamay nebinimadu deeq alla bixiyo inay tahay doorasho ilaahay inay tahay oo alla u doorto cidda ehelka u ah allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa u cilmi badan halka risaaladiisa iyo nubuwadiisa uu dhigayo ee uu ugu nicmaynayo markay rusushii dadkii loo diray ay ku yidhaahdeen in antum ilaa basharun miluna dad annaka nala midaa tihiina maxaadna dheer tihiin qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharun milukum waxay dhahen waa runtiin maanaan ahaanin ilaa dad idinka idinla mida mooyaane oo dee sifaadkii basharku ay lahaayeen way leeyihiin rusushu maxayse dheer yihiin walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih ha yeeshee ilaahay subxaanah ayaa cidda uu doonay addoommadiisa ka mida ku galladaysto ku ni- ugu nicmeeya nicmada nubuwada marka maxay rusushii u sheegeen waxay yidhahdeen waa runtiin in naxnu ilaa basharu milukum laakiin maxaanu idin dheerrahay dee walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih laakiin waxani waa manni iyo deeq ilaahay cidduu doono ugu deeqo ilaahay baa dee noo nicmeeyo nubuwadana siiye weeyaan in huwa ilaa cabdun ancamna calayh wajacalnaahu maala libani israa'iil nebi ciiseba yacni ilaahay waa kii lahaa ilan qaar baa ku khaldamoo ilaah mooday oo caabuday ilaahay wuxuu yidhi in huwa ilaa cabdun ancamna calayh ma aha nin ciise ilaa addoon aanu u nicmaynay mooyaane nicmada maxay yacni nebinimada aanu ugu nicmaynay mooyaane oo macnaha waa addoon oo in la caabudo xaq ma aha laakiin wuxuu idin dheer yahuun nicmada nubuwada ee nebinimada waxau yihi markaa sheekhu walaa tunaalu lagu gaarhi maayo rutbatu nubuwa nebinimada derajadeeda lagu gaarhi maayo bilkasbi kasbasho yacnii loo shaqaysto camal iyo cibaado badan loo sameeyo lagu gaarhi maayo watahdiibi yacni hufid nafta la hufo oo la hagaajiyo oo la taskiyeeyo oo xumaanta iyo naqaa'ista laga dahiro wanaagga iyo akhlaaqiyaadkana lagu barbaariyo taana lagu gaarhi maayo waalfutuwa ay ilkaram waashajaaca deeqsinimo iyo geesinimona lagu gaarhi maayo macnaha dadku siday u kala sifaad wanaagsan yihiin in loogu kala dheeraynaya ma aha laakiin waa deeq ilaahay cidduu doono u doorto waxau yidhi markaa laakinahaa ha yeeshee nubuwadani fadlun deeq weeyi deeqdaasoo min almowlaa allaha mowlaha xaggiisa ka timaada allaha alajalli ee weyn liman cidna uu siiyo allaha mowlaha ihi yashaawu uu doono oo min khalqihi khalqigiisa ka mid ah ila alajali ilaa muddada ay ka dhimanayaanna uu ka siiyo maxay tusinaysaa ila alajal nicmada nubuwada cidda alla uu ugu nicmeeye uu siiyo inaanu ka qaadin on la odhanay nebi buu ahaan jiro nebinimadii waa lagala noqday bal ilaahay ruuxa uu doorta nebinimo waa ila alajal xataa yalqa allaah ilaa intuu ka dhimanayo walam tazal fii ma mada alambaa'u min fadlihi ta'tii liman yashaau waxa uu sheekhu yidhi walam tazal kamay zuulin fii ma mada wakhtiyadii tegey yacni hore ugamay zuulin alambaau ay alambiyaau ambiyadu alambaa asalkeedu waa jamcu naba waana warka waxaana looga jeedaa warkan warkii samada maaha war kasta waa warkii samada ka imanayo waxyiga rabbi ah marka waxaa looga jeedaa alambaau ay ambaau lambiyaa yacni ambiyada wararkeedu ama waxyigeedu kamuu zuulin min fadlihi ilaahay fadligiisa xaal uu yahay warkaasi ta'tii ambaadaasi tii u timaada liman yashaa cidda alla uu doono yacni waxa uu sheekhu tilmaamayaa kamay zuulin nicmada nubuwadu ile naba-u waa waxyiga ilaahay ku karaameeyey nebiga marka wararka iyo waxyigaa ambiyadu kamay zuulin inay u timaaddo horeba cidda ilaahay la doonee uu doorto oo macnaha waxa uu leeyahay dee weligeedba nebi moxamed hortiiba sala allahu calayhi wasalam dee ambaada iyo waxyigu waxa uu imanayuun hadba ila- ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu la doono ee uu u doorto xataa ataa ilaa uu la yimid rabbi oo uu keenay bilkhaatami kii lagu khatimay ambiyada lagu gunaanadee lagu gebagabeeyey cidi aanay ka dambeyn alladii kaasoo khatama ilaahay ku gebagabeeyey bihi nubuwadii oo wa aclaana uu inagaga sarraysiiyey calaa kulli lumam ummadaha oo dhan waxa uu tilmaamay awalan yacni ambaadan iyo waxyigani dee nebi moxamed hortiiba weligeed ambaadu inay u iman jirtay uun cidda alla uu doono oo wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul dee rasuul uguma horreyne waa laga horreeyey qul maa kuntu bidcan min arusul waxau yidhi markaa yacnii ambaadu sidaasunbay isaga soo daba dhacayso rasuulun bacda rasuul ilaa ilaahay uu keenay khaatamu alambiyaa kii ambiyada iyo waxyiga lagu khatimay ee dabadee rasuul dambe aanuu imanayn waxii dambena samada aanu ka soo degayn oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam waayo ilaahay waxau yihi maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wakhaatama annabiyiin yacni nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ma ahaanin abaa axadi min rijaalikum yacni axad idinka idinka mid a raggiinan dee aabba uma ahaanin walaakin rasuula allah ha yeeshee waa kii ilaahay soo diray wakhaatama annabiyiin shaahidku waxa weeyaan wakhaatam annabiyiin kii ambiyadana lagu gunaanadee lagu gebagabeeye weeye xadiidka saxiixeynka min xadiidi sacd bn abi waqaasna waxaa ku ansaxay inuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa nebiya bacdii yacni nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro marka nebigu waa khaatamu alambiyaai waalmursaliin khaatam ta'da in la kor dhabo ayaa ka xeel dheer in la hoos dhabo la ydhaha khaatim kii khatimay yacni khaatim bilkasri waxaa ka ablaqsan oo ka xeel dheer khaatam bilfatxi waana ta qur-aanku ku yimid maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin khaatam ayaa ka xeel dheer marka wa aclaana calaa kulli اlumam macnaha risaaladiisa iyo nubuwadiisa sababteeda ayaa umamkii hore oo dhan laynagaga sarraysiiyey walidaalika ummadda nebi moxamed waa ummadaha tii ugu dambaysay waana ta ugu horaysa xagga jannada iyo khayrka waa alaakhiruun waana asaabiquun waana kuwii umamka ugu dambeeyey waana kuwa umamka aakhiro ugu horeynaya hormoodka u ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar yani waxaad ahaateen ummad dadka loo soo saara tii ugu khayrka badnayd waa ummatu muxamed sala allahu calayhi wasalam wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waa dad khiyaara oo cuduula oo waxa weeyaan dadka laga doortay wa aclaana calaa kulli اlumam yacni risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sababteeda ayaa umamkao dhan laynagaga sarraysiiyo ummadda nebi moxamed ay u noqotay khayru اlumam sida nebi moxamedba uu yahay khayr اlambiyaai wاlmursaliin ambiyadiiyo rususha kii u khayrka badnaa walam tazl fii ma mada alambaau waxa u daliila dee qowl اllahi caza wajal walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut ilahay wuxuu tilmaamo uu yidhi yacni ummad walba waxaanu dhexdooda ka soo saaray rasuul ugu yeedhaya towxiidka ilaahay keligii caabuda طaaguutkana ka durka oo ka dheeraada wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir marka taasuu uga jeedaa maadaama ilaahay tilmaamay ummad kastaoo umamkii ka mida rasuul in loo diray walam tazal fii ma mada alambaau min fadlihi taأtii liman yashaau walam tazal kamay zuulin fii ma madaa yacni zamankii iyo wakhtigii tegey alambaau ay ambaau اlambiyaa ambiyada wararkoodii iyo waxyigii loo waxyoonayey kama zuulin min fadlihi xaal uu yahay waxyigaasi ilaahay deeq u bixiyo ta'ti ambaadaa iyo wararkaasi tii u timaadda kamay zuulin liman yashaa cidda alla uu doono oo yacni waxa uu leeyahay weligeedba dee waxyigu ciddii alla u doortunbuu u imanayay oo arrin soo jireenay ahayde wax nebi moxamed ku bilaabantay may ahayn xataa ataa ilaa alla uu keenay bilkhaatami kii ambiyada lagu khatimay waa nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam alladii kaasoo khatama alla uu ku khatimay bihi yacni waxa weeyaan nubuwadii ama alladii kaasoo khatama uu ku khatimay ambaada iyo wararka bihi isaga yacni rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo wa aclaana uu inagaga sarraysiiyey sababtiisa calaa kulli اlumam xataa ataa ilaa alla uu keenay bilkhaatami kii lagu khatimay khaatamkii yacni ambiyada gebagabadoodiiyo gunaanadkooda ahaa alladii kaasoo khatama alla uu ku khatimay bihi isaga yacni rusushiiyo ambiyadii uu ku khatimay oo wa aclaana uu inagaga sarraysiiyey sababtiisa calaa kulli اlumami yacni ummadihii oo dhanna uu inagaga sarraysiiyey wakhasahu bidaka kalmaqaami وبعثه لسائر الأنام فصل في بعض khصائص النبي الكريم فصلkana شheekhu wuxuu u guntay khasaaئstii nebigu la gaarka ahaa wax ka mida inuu tilmaamo waxau yihi marka وkhaصahu ilaahay wuxuu ku gaar yeelay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bidaaka yacni khatmigaa uu ambiyada ku khatimuu ku gaar yeelay oo cid kaloo dee khaatamulambiyaa'i walmursaliin ahayd ma jirto isagaa lagu khatimay ambiyada marka khaatimadaa iyo khatmigaas khaas bay isaga u tahay waayo cid ka dambayso lagu khatimayaa dee ma jirto kalmaqaami sida maqaamka lagu mahadin doono waa maqaamulmaxmuud casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda waana maqaamu shafaacati alcudmaa waa maqaamka shafaacada weyn wa khasahu ilaahay wuxuu ku gaar yeelay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bidaaka ay bidaaka alkhatmi lilrisaala khatimidaa uu risaalaadkii oo dhan ku khatimay nebigaa lagu khaas yeelay kalmaqaami sida maqaamkaba uu ugu khaas yeelay maqaamkuna waa meesha ay dadkoo dhammi ku mahadinayaan ee shafaacada weyn qiyaamaha ee marka nebi walba ka cudur daarto intuu soo kaco u odhanaya ana laha tani waa taydii anaa u sugan wa bacihi iyo diristiisa nebi muxamed loo diray lisaa'iri lanaami ay lijamiici lanaami khalqiga dhammaantood ayaa lagu khaas yeelay khasaa'ista nebi moxamed maxaa ka mid a sala allahu calayhi wasalam in khalqigoo dhan loo diray jamiici alanaam wa mucjizi lqur'aani ay ilqur'aani almucjizi halkan waxaa la yidhaha min idaafati sifati limawsuufiha sifada oo mawsuufkeedii loo idaafeeyey oo macnuhu waxa weeye ay ilqur'aan qur'aankii ayaa lagu khaas yeelay qur'aankii almucjizi ee wax cajsi gelinayay icjaasku uu ku jiray ee cid alla cid kari karta aanay jirin isagoo kale inay keento dadkana dee taxadi baa lagu sameeyey waa lagu cariyo waxaa la yidhi fasaxadii carbeed iyo kuwii buluqadooda ahaa ee balaaqada iyo fasaaxada isbidayey car haddaad rag tihiin bal hadda aayad ama suurad uun qur'aanka la mida keena way isku wada tegeen keenina waaye waxay deliil u tahay inuu yahay min cindi illaah caza wajal oo ilaahay waxau yihi qul lain ijtamacat اljinu waاlinsu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa yaأtuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waxaa la yidhi nebi allo waxaad ku tidhaahdaa lain ijtamacat اlinsu waاljin haddii insigiyo jinku ay isugu tagaan ay u kulmaan calى an yaأtuu bimili hada اlqur'an inay qur'aankaasoo kale la yimaadaan kulligood hadday isugu tagaan laa ya'tuuna bimilih isagoo kale la iman maayaan walow kaana bacduhum libacdin dahiira barhkoodu barhka kale haba kaalmaysto kulligood ha isku bahaystaane oo ha iskaalmaystaane qur'aankaasoo kale la iman maayaan mar kale taxadi iyo carin baa lagu sameeyey oo ilaahay wuxuu yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min milih yacni haddaad ka shakisan tihiin waxyigaanu addoonkayaga nebi moxamed ku soo dejinnay bal hadda suurad isagoo kale a keena de way la iman waayeen idan waxay deliil u tahay qur'aanka nebi moxamed inaanu la imane ilaahay xaggiisa uu ka yimid waxa uu sheekhu yidhi markaa wa mucjizi lqur'aani ay alqur'aani almucjiz wa khasahudaasay hadda ku wada cadfan tahay oo wa khasahu alla wuxuu ku khaas yeelay nebi moxamed bidaaka khaatimadaa uu rusushii ku khatimay kalmaqaami sida maqaamkaoo kale uu ugu khaas yeelay wa bacihi buu ku khaas yeelay diristuu u diray lisaa'iri alanaami khalqiga oo dhan oo dee waxa xadiidkii muxuu ahaa kaana nebiyu yubcaثu ilaa qowmihi khaasa wabuciثu ila annaasi caama yani khasaaista nebi maxamed maxaa ka mid ah sida rasuulku sheegay ee nebiga qoomkiisaa gaar ahaan nebi walba loogu diri jiray oo ambiyadii hore dee nebi walba qoomkiisaa loo dirayay laakiin rasuulku muxuu yidhi wabuciثu ila annaasi kaafa aniga dadkoo dhan baa la ii diray carab iyo cajam casaan iyo madow yacnii jinsi kasta iyo midab kasta iyo waxa weeyaan cid kasta xataa jinkana dhaho cid walba waa la ii diro oo risaalada nebi moxamed caan bay ahayd wa mucjizi lqur'aani ay ilqur'aani almucjizi qur'aankaa wax cajsi gelinaya ee cid la iman kartaa isagoo kale aanay jirin ayaa nebiga lagu gaar yeelay oo khasaaistii nebi moxamed bay ahayd kalmicraaji sidii micraajkii oo kale korintii samaawaadka sare la korsiiyey oo nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii habeen ayaa gurigiisii maka inta laga dheelmiyey oo lage la guuro geliyey oo la geeyey beytulmaqdis masjid اlaqصى oo uu halkaa ambiyadii oo dhan imaam ugu noqday oo uu ku tukiyey waayo isagaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan ayaa halkaas samaawaadka sare laga korsiiyey isagoo malakul jibriil u wado ilaa uu waxa weeyaan samada toddobaad gaadhay oo waxa weeyaan ilaa sidrati lmuntaha uu ku dhowaaday ilaa uu gaadhay meel uu ka maqlayo sariiful aqlaam aqlaamta qadarka alle lagu qorayo shanqadhooda marka wax la qorayo dee sawd buu qalinku leeyahy macnaha siduu ugu dhowaaday marka waxay ahayd mucjizo dee nebi moxamed lagu karaameeyey alisraa walmicraaj oo cid kale oo miisada intaa lee gaadhay oo la gaadhsiiyey may jirin halkaa inta laga qaaday toddobada samo la korsiiyey xaqan dhab ahaan baa loogu khaas yeelay khasaa'ista ah bilaa maynin shaki la'aan walac wijaajin iyo qallooc la'aan waa khasaa'is nebi moxamed lagu karaameeyey marka waxa uu tilmaamay khaatimada rususha lagu khatimay waa miise lagu khaas yeelay nebi moxamed oo cid kale aana helin maqaamulmaxmuudka qiyaamaha marka nebi walba uu cudurdaarto halkaa ummadda inuu uga shafaaco qaado waa mansilo nebi moxamed mooye cid kale aanay la wadaagin wa bacihi lisaa'iri alanaam khalqigoo dhan risaaladiisu inay caam u ahayd waalqur'aanu almucjiz qur'aankaa dadka cajsi geliyey ee cidina ay keri weyday isagoo kale inay keento iyo alisraa waalmicraaj inta maka laga guuro geliyey oo beytulmaqdis la geeyey halkaa toddobada samo in laga korsiiyey waa khasaaistii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa khasahu ilaahay waxa uu ku gaar yeelay nebi moxamed bidaaka khaatimadaa rususha uu ku khatimay kal maqaami sida maqaamka uu ugu gaar yeelay oo kale waa meesha ay dadkoo dhammi ku mahadinayaan waa shafaacada weyn ee qiyaamaha ah iyo wa bacihi diristiisa uu u diray ayaa ilaahay nebi moxamed ku gaar yeelay lisaa'iril anaami khalqiga oo dhan uu diray oo ambiyadii hore qoomkoodunbaa loo diri jiray nebi moxamedna ummadoo dhan baa loo diray carabi iyo cajamjin iyo insiba wa mucjizi lqur'aani ay lqur'aani lmucjizi waxaa kaloo ilaahay ku gaar yeelay qur'aanka dadka cajsi gelinaya ee isagoo kale cid keeni karta la waayey kalmicraaji sida korsiintii samaawaadka sare la korsiiyeyba loogu gaar yeelay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaqan dhab ahaanna loogu gaar yeelay khasaa'istaa bilaa maynin shaki la'aan walac wijaajin iyo qallooc la'aan iyadoo shaki iyo been iyo qallooc midna aanay ku jirin waxa uu sheekhu yidhi fakam xabaahu rabbuhu wafadalah wakhasahu subxaanahu wakhawalah fakam in takhiir laga macneeyo oo la yidhaha fakam badana oo badana xabaahu inta uu siiyey nebi moxamed rabbuhu rabbigii nicam fara badan oo wafadalahu uu ka fadilay khayrkii oo wakhasahu uu ku gaar yeelay khasaa'is subxaanahu ilaahay nasahnaa oo ceeb oo dhan ka hufnaaye oo wakhawalahu uu siiyey nicam tiro badan fara badana markaa kamta takhiiriye laga dhigo iyo istifaamiyaba in laga dhigo oo la yidhaha fakam xabaahu imisaa uu siiyey rabbuhu rabbigii nebi moxamed imisuu nicmo siiyey oo wafadalahu imise ayuu ka fadilay oo wakhasahu uu ku gaar yeelay yacni khasaa'is subxaanahu nasahnaaye oo wakhawalahu wakam khawalahu imisuu nicmo iyo makaano sare siiyey yacni way tiro badan tahay weeyi fara badana waxaa ilaahay nebi moxamed khasaa'is iyo nicam siiyey ilaa culimmadu ay yidhaahdeen khasaa'ista uu dadka kala dheer yahay lamaba soo koobi karo ee wax ka mid unbaa la tilmaamaya ومعجiزaaت khاtم الأنbاء kaثيiرة تجiل عن إحsاء minha كلام اللahi mعجiز الورى kda انشiقاaق الbdr min غayr اmtirا waxa ihi ومعجiزaaت khاtم الأنbاء waxaad tidhaahdaa khaatmu yani ومعجiزaaت khاtم الأنbiyاء أنbiyada kii lagu khatimay muعjiزaadkiisu ama ومعجiزaaت khاtmi أنbاء الأنbiyاء waayo ambaa buu qoraya ambana waa jamcu naba waxaana looga jeedaa waxyigii waxaana loo jeedaa ambiyada waxyigoodii kii lagu khatimay ilan waxyi nebi moxamed ka dambeeyey ma jire marka wa mucjizaatu khaatami ambaai alambiyaa ambiyada warkoodii ama waxyigoodii kii lagu khatimay mucjizaadkiisu waa nebi muxamede ilan waxyigii ambiyada ka lagu khatimay waa ayo nebi moxamed ayaa lagu khatimo waxyi kaloo ka dambeeya iyo nebiga kaloo ka dambeeya dee ma jiro markaa kaa ambiyada waxyigoodii lagu soo gebagabeeyey lagu gunaanaday mucjizaadkii ilaahay ku manaystay kaiiratun way fara badan tahay mucjizana waxaa la yidhaha waxa dee khaariqulcaadaha ee dadka waxa muctaadka ee sunantooda ku dareeray yaqaanaan waxa ka baxsan awoodooda iyo caadadooda ee khaariq yani caadada jeexaya khilaafaya marka mucjizaadkii kaa ambiyada lagu khatimay waa nebi muxamede lagu karaameeyey kaiiratun waa fara badan tahay oo tajilu way ka weyn tahay can ixsaa'ii koobistayda safaariini wuxuu leeyahay anugu waxaan soo koobi karoon tirin karo waa ka ballaadhan tahay minhaa waxaa ka mida mucjizaadka khaatamulambiyaa lagu yacni gaar yeelay kalaamullaah ilaahay hadalkiisaa ka mid ah kalaamkii mucjizul waraa khalqiga kii cajsi geliye ahaa ee cid alla cid la timaada la waaye carkeena markii carab la yidhi ile markay yidhaahdeen yacni kalaam ilaahayna maahe moxamed baa la yimid ayaa la yidhi waayahe hadday sidaa tahay isku wada tagoo keena waaye kadaa kaa waxaa la mida kalaamullaahi oo isaguna mucjizo ah inshiqaaqu lbadri dayixii kala fallidhmee laba u kala jeexmay wakhtigiisii min hayri imtira shaki la'aan oo markay yidhaahdeen waayahe aanu ku rumaysane bal hadda dayaxaa kala jeex ilaahay wuu ku karaameeyo xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida axaadiida saxiixaa ku sugnaatay ilaahayna kitaabkiisa ku sheegay dayixu laba isleeg ayuu u kala fallidhmo midba dhinac u dhacay iyagoo arkaya markaasaa nebigu yidhi wakaase eega maxay yidhaahdeen caqli xumaantooda dee marka tawfiiqda lagu seejinayo waxaa doontaad odhanaysaa maxay ku yidhaahdeen wuuna sixree waxbana muu kala jeexin yacni waxba dayax kala jeexmay ma jire eh waa sixir bay yidhaahdeen moxamedoo waadna sixirtay hadda markii horena waxay lahayn bal mucjizo nooga dhig dayaxa in laba loo kala jeexo markuu laba isleeg u kala dhacayna waa sixirkaagii bay yidhaahdeen dee waa qoom la halaagayo oo yacni hanuunka ka habaabay ilaahayna qur-aanka waa ka ku sheegay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar yacni saacaddii qiyaamo waa dhowaatay dayixiina wuu kala dilaacay waa xilligii nebi moxamed sala allahu alay wasalam iyagoo arkaya ayuu laba isleeg loo kala jeexay marka mucjizaadkiisii waxaa ka mida kalaamullah qur'aankaas iyo dayaxa kala dilaacay xilligii nebi moxamed wa mucjizaatu khaatami alambiyaa ama khaatamu anbaai alambiyaa ambiyada waxyigooda kii lagu khatimay mucjizaadkiisu kaiiratun waa fara badan yihiin oo tajilu waa ka weyn tahay buu safaariin yidhi can ixsaa'i aniga koobistayda iyo tirintayda waa ka tiro badan tahay waxaan koobi kara ma aha minhaa waxaa ka mida mucjizaadka kalaamullah ilaahay hadalkiisa ayaa ka mida kalaamka alle oo ah mucjizulwaraa khalqiga kii cajsi gelinayey ee cid kari karta aanay jirin isagoo kale kadaa waxaa la mida qur'aanka mucjizkaa inshiqaaqu lbadri dayixii kala dilaacay xilligii nebi moxamed min hayri imtiraa'in shaki la'aan taasaa ka mid ah wa afdal lcaalami min hayri imtira nabiyuna almabcuudu fii ummi lqura waxa uu sheekhu yihi wa afdal lcaalami caalamka waxa u fadli badan min hayri imtiraa'in shaki la'aan waxa la hubaa oo caalamka ugu fadli badan nebiyunaa nebigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam almabcuudu ee laga soo saaray fii ummi lqura maka nebigeenna muxamed ee maka laga soo saaray ayaa caalamka dhammaantood ugu fadli badan min hayri imtiraa wa afdalu lcaalami caalamka waxa u fadli badan min hayri imtiraa'in shaki la'aan nebiyunaa nebigeennii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam almabcuudu ee laga soo saaray fii ummi lqura maka laga soo saaray ayaa dadka u fadli badan khayru khalqi illaah ana sayidu waladi aadama walaa fakhra waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ilmo nebi aadam anaa ka u mudana ee hormoodkooda afaanna igama ahay waa darajo allay siiyey subxaanah wa bacdahu nebi moxamed waxaa ka dambeeya oo ku xiga xagga fadliga ila isagaa ugu fadli badane wa bacdahu nebi moxamed dabadiina alafdalu kuwa u fadliga badani ahlulcasmi waa rususha go-aanka iyo sugnaanshaha iyo habaadka ehelka u ah waa shanta nebi ee ilaahay ku tilmaamay inay yihiin ululcasmi kuwa awoodda iyo adayga iyo sugnaanshaha xaqa yacni waxa weeyaan ilaahay ku sifeeyey waa kuwii ilaahay ku lahaa nebi moxamed fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul yacni u sabir rususha go-aanka iyo casiimada adag lihi siday u sabreen oo kale nebi moxamedow u sabir marka ululcasmigu marka nebi moxamed laga reebo waa ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo nuux una kala fadli badan sida ay u kala horeeyaan oo nebi ibraahim baa ugu horeeya muusa ku xiga calayhi asalaam nebi ciise dabeed nebi nuux waxaana shan ku ah oo iyagana ka horeeya oo ka mudan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ululcasmiga marka la tirinayo waa nebiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam uma ibraahim uma muusa uma ciisa uma nuux markaa nebi moxamed isagaa dadka ugu fadli badan waxa ku xiga rususha kuwa ululcasmiga la yidhaah oo ibraahim iyo muuse iyo ciisa iyo nuux ah farusulu dabeed rusushii kale ayaa ku soo xigta uma alambiyaa dabeed ambiyadii kale ayaa ku soo xigta biljasmi sida la hubee la yaqiinsan yahay ee la goynayo jasmigu waa waxa la yaqiinsaday ee la gooyo ee aan medmadowga iyo taradudku aanu ku jirin markaa rusushii ayaa ku soo xigta ululcasmiga marka laga yimaado uma alambiyaa dabeed ambiyadii oo nebiguna waxa weeyaan ka loo waxyooday laakiin aan tabliiqiisa la amrin yacni wuu gaadhsiin karaa qoomkiisa laakiin lama amrin ibnu cuthaymiin markaa wuxuu ku kala farqinayaa rasuulkana tabliiqa waa la amro waajib buu ku yihi nebigana lama amrin tabliiqa labadaba iyadoo loo waxyooday laakiin waa gaadhsiin karaa culimmada qaarna waxay yidhaahdaan waa nebigu ka aan isaga sharci cusub loo waxyoone rasuulkii ka horreeyey sharcigiisii uun tajdiidinaya ee dadka gaadhsiinaya marka calaa kullin dee rusushaa ka horeysa uma alambiyaa dabeed ambiyada biljasmi sida la goynaya ee la yaqiinsanayo waxa uu yidhi markaa wabacdahu nebi muxamed dabadiina waxa ku xiga alafdalu ka u fadliga badani waxa weeyaan nebi muxamed dabadii ahlulcasmi rusushii go-aanka iyo casiimada adag iyo sugnaanshaha xaqa ehelka u ahayd ee lagu sifeeyey waana afartaynu sheegnay nebi moxamed dabadii ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo nuux farusulu dabeed rusushii kale ayaa kusii xigta uma alambiyaa dabeed ambiyadii ayaa kusii xigta biljasmi sida la hubo ee la goynayo wallaahu aclam